asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtida maanta ee aan dhinacyo badan wax iskala egno ama aan sheeko dhow iyo mid dheerba soo qaadanno mid sheeko dhow oo dhacdo hadda a ah ama aan wakhtiyadan soo baxday ama mid dee soomaalidan maanta horteenna yaacaysa ku imaatay aan ku soo qaadanno ama mid aan ku soo qaadanno isirkeenni iyo abkeennii iyo qarniga afar iyo tobnaad ku salaysan waana xubnaha murtida maanta ee siday u kala mugwan yihiin u kala macaan xubnaheennaasna inta badan waxaynu ku soo qaadannaa arrimo fara badan oo isdul saaran kuwaasoo laga yaabo inay wejiyo kala duwan leeyihiin qaarkood lagu kala bixiyo dad isku maran qaarkoodna laisugu soo dhoweeyo dad kala tegey qaarkoodna loogu digo dad waddo khalada jafahaya xubinteenna murtida maanta ean maanta ku soo qaadanayno sheekooyinkeenna noocaasana waa mid ka mid a kuweennii soo jireenka ahaa waxaa la yidhi nin ayaa waxaa lagu xaman jiray doqonnimo ninkaas isaga waxaa lagu xaman jiray inuu yahay nin doqon ah doqon reer magaala ayuu ahaa doqonkaa reer magaalkii waxauu ahaa doqonba ha lagu xantee nin dhaqankiisa nidaamkiisa iyo diintiisa iyo anshixiisa iyo hiddihiisa nin aad iyo aad ugu toosan ayuu ahaa waayihii dambe soomaalidu waalatay weeyaane waxa uu arkay waxa uuna soomaalidii hore ku arki jirin unbuu arkay waxyaalaha uusa soomaalidii hore ku arki jirin ee uu arkay baa wuxuu ahaa wax cajiiba dee ninkaas waxaa laga yaabaa inuusan aqooninba markiisii hore wax sigaar la dhaho wuxuusan kaloo aqoonin wax la dhaho jaad iyo wax la mid ah wuxuusan aqoonin oo intaaba ka sii duwan hooyooyin intay fadhiisteen oo barraxdeen iska raqahaya oo qaadkii iyo sigaarkii isku dabadaarahaya taasna dee wax soomaalida lagu yaqaanay ama aynu dhaqan ahaan u lahayn ama la arki jiray maba ahaynba ninkana doqonnimo ayaa lagu xantaa ninkii noocaasa ee doqonnimada lagu xamanhayey amuuraha noocaasana aad iyo aadka uga madax bannaanaa ama ka dheeraa ee maaragtay dee waxuusan isir iyo abba u lahayn ay u ahaayeen ayaa waxa uu u yimid hooyooyin ama haween si fiican intay u fadhiisteen barraxday oo waxoodii isla dhacahaya kolkaasuu soo ag fadhiistay wuxuu la yaabay habkay u raamsanayaan habka alaabadu ugu barraxan tahay iyo sida ay yihiin iyo sidayna uga qasnaynba isagoo tii la yaaban ayay midoxabad sigaara soo bixisay markaase waxay tidhi ilan waa doonaaniyo kama xishoonayse yay tidhi hooyo ii soo shid war hoo dabkaa iiga soo shid girgiro xaggoo kala yaalla ama burjiko xaggoo kala taalla adigu bahal halkaasoo dabqaada xagga yaal yay tidhi iiga soo shid dabqaadkii uu ka soo shidaye isagoo yaaban yaaban war hoo iyada maxay tihi hoo doonaaniga xabadda sigaarka ii soo shid waa doqon way caayaysaa moogta hoo doqon xabadda sigaarka ii soo shid bay ka wadaa doonaaniga xabadda sigaarkeyd buu ugu soo dhejiyey wuu u dhiibay kolkuu u dhiibay jiiday markaasay qaarna sanka ka soo daysay qaarna afka ka soo daysay kolkaasuu inta yaabay oo amankaagay oo erkigay oo shaamareeray oo tacajabay ayuu eraygan erey murtiyeedka soo tuuray erey erey murtiyeeda ayuu soo tuuray isaga oo si deggan u fakarahaya wuxuu yidhi oo yidhi dad horree walla waa la saaqiday dad horree walla waa la saaqiday sigaarna la dhuuq aada u fiirso dad horree macnaha dadkii hore ee fiicnaa horuu u dhammaaday waa dadkii horreeyey ee fiicnaa horuu u dhammaadayo isaga muxuu yidhi dad horree dad horree dad waa kii hore weeye macnuhu ma ogtahay dad horree walle waa la saaqiday sigaarna la dhuuq buy dad horree walle waa la saaqiday sigaarna la dhuuq ninkaasu meeshii ugu dembaysay ayuu yaabka iyo istacajabka iyo amankaagu ka marhayaa eragaas ayaa ka qormay oo aad moodaba in dee ninkaas uu xogagaal badan ahaa walow uusan maanta waxyaalaha jiraba uusan la kulminoo uu maaragtay uu ilaahay dhinac mariyeyo wax kale uu dhihi lahaa haddii uu maaragtay uu maanta joogi lahaa ama uu maaragtayba uu beerbeer isu tuuri lahaa amaba laga yaababa inay hawlo kaloo badan ninkaas isaga ay ka suurtoobi lahaayeen haddiiba maanta uu dhihi lahaa walla dad horreegaas ninkaas isaga ihi intaas ayuu ku dhawaaqay oo uu yidhi dad horree mahmaada maanta kusoo qaadanayn xubinteenna murtada maanta idhamkeeba waxaa la yidhi haddaad ammaan rabto waa la dhintaa ama ammaan haddaad rabto dhimo